asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhay arte qiimaha ee hawada nagala xidhiidha meel kasta oo aad dal iyo dibadba naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somali dsbr news dot com kula soo dhawaada war waxii dal iyo dibadba aan idinka haynay habeenkan caawa oo idin ka imanaya stuudiyaha shabakadu ku leedahay magaalada hargeysa ee somalilan qodobadan caawa idinkugu haynana waxaa ka mid a xisbiga mucaaradka wadani oo sharci darro ku tilmaamay jiritaanka guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta axsaabta qaranka qaar ka mid a salaadiinta beesha uu ka soo jeedo guddoomiyaha xisbiga kulmiye geersan yihiin musharaxnimada madaxweyne siilaanyo wafdi wasiiro xildhibaano iyo qaar ka tirsan dadka deegaanka iskugu jira oo maanta gaadhay magaalada marka iyo ujeedada socdaalkooda qarax miino oo maanta lala eegtay ciidamada amisom ee ku sugan magaalada buloburde ee gobolka hiiraan iyo khasaaraha ka dhashay ciidanka sida gaarka u tababaranee loo yaqaana araryuda ayaa goor hore oo saaka ah waxay la wareegeen xaruntii xawaalada jubba ay ku lahayd caasimada somalilan ee hargeysa akhiyaarta qiimaha dhee hawada nagala xidhiidhay intaas waa qaar ka tirsan warwixii aan caawa idii haynay oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan xogayaha siyaasadda ee xisbiga mucaaradka ee wadani mudane maxamuud raagi ibraahim ayaa sharci darro ku tilmaamay guddida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka waxaanu sheegay in guddidaasi ay hore wakhtigeedii u muddo dhaaftay isla markaana haatana ay xukuumadda madaxweyne siilaanyo isku dayeen in ay miisaaniyadda golaha wakiilada uga ansixiyaan balse mudanayaasha aqalka wakiilada somalilan ay arrintaasi ku gacansaydheen mudane maxamuud raagi ibraahim ayaa hadalkan ka sheegay mar ay maanta mas-uuliyadda sarsare ee xisbiga mucaaradka wadani ay shir jilaa-id ku qabteen xarunta xisbiga ee magaalada hargeysa oo ay kaga hadlayeen arrimo doora oo taabanaya xaaladda uu haatan ku sugan yahay dalku salaadiin cuqaal salaadiin iyo cuqaal ka tirsan beesha uu kasoo jeedo guddoomiyaha xisbiga talada somalilan haye ee kulmiya ayaa maanta duhurkii shir jilaa-id oo ay ku qabteen magaalada hargeysa waxay waxay ku sheegeen inay taageersan yihiin musharaxnimada madaxweyne siilaanyo islamarkaana waxa ay ayideen go-aankii golaha guurtidu ka soo saaray khilaafkii xisbiga kulmiye ee ay aqbaleen sida ay yidhaahdeen madaxweynaha iyo guddoomiyaha xisbiga kulmiye salaadiinta waxa ay sheegeen in beesha ay ka soo jeedaan ay madax dhaqameedka u yihiinna inay tahay beeshii madaxweyne siinaayo kursiga saartay iminkana ay ku ilaalinayaan siday hadalka u dhigeen iyagoo soo dhoweeya musharaxnimada shanta sanno ee soo socota ee madaxweyne siinaanyo sheegay inuu u tartamayo salaadiintu waxay sheegeen maadaama ay yihiin beesha ugu culus ee xisbiga taageerta inay sugayeen inta ay beelaha kale hadlayaan sida ay hadalka u dhigeen isla markaana waxa ay si adag uga hadleen dadka ay sheegeen inay aflagaadada u geysanayaan beesha ay ka soo jeedaan xubnaha salaadiinta ee madashaasi ka hadlay waxa ay tilmaameen in ay madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaay ku garab taagan yihiin musharaxnimada madaxileedkiisa labaad marka ay gaadho isla markaana ay codkooda u hibeyn doonaan waxaa kale oo ay sheegeen inay soo dhoweynayaan go-aankii ay golaha guurta somalilan ka soo saareen xaluheelidda khilaafkii xisbiga kulmiye iyagoo dhanka kalena beeshooda ugu baaqay in ay xukuumadda ku taageeraan waxqabadka dhinacyada badan leh ee ay dalka ka hirgelisay anigoo suldaan cismaan sheekh huraano maxamed waxaana nasiib wanaaga haddii laba dhinacidi ay u garqaaddo oo ciddii u garqaaday labada dhinacba ay qaataan waa gobonimadii lagu yaqaanay waxgaradka waa gobonimadii lagu yaqaanay waxgaradka guddoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha waxaan leeyahay idinku waa muujiseen gobonimadii waxgaradka lagu yaqaanay taageerayaasha iyo shicibkana waxaan leeyahay hogaanka xisbiga iyo madaxweynuhu waxay isla qaateen yaan si kale loo turjumin halala qaato siday somalilanba bari iyo galbeed u taageertay go'aanka guurtida iyo musharaxnimada madaxweynaha axmed maxamed maxamuud siilaanyo annaguna waannu taageersanay waananu soo dhowaynaynaa reerkan afka la soo mariyey waxa weeyaan tii timaad iyo dowladdii timaadba tiirkeeda weeyaan ha ahaato sidaasaad qabaa'ilka deggan iyo dadka deggan ee reer somalilanba nagu yaqaanaan waa reerkii dowladdii ugu horraysay dhisay waa reerkii tii ku xigtay dhisay waa ta saddexaad reerkii dhisay ee tiirka u taagay ee siyaasaddeeda tiirka u taagay waxaananu ilaahay ugu mahadinaynaa anu ilaahay ugu mahadinaynaa midna kumaanaa khasaarin guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi oo isna u dhiibay guurtida arrinkaa go'aankii ay soo saareenna aqbalay isagana waan ku taaniyadaynayn madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan horaan lu dooran ya wada horaan lagu dooran maantana musharaxnimadiisa musharaxi waanu ku taageersannahay waanu ku taageersannahay taa guurtada waan ku taageersannahay nabadgelyadana waan shaqaynayna
waxaanu taageersannahay oo aanu ayiidnay sida beelaha dhigayaguba ay u ayiideen go'aankii golaha gurtida ay u igmadeen madaxweynaha iyo iyo guddoomiyaha xisbiguba kuna ayideen go'aankii ka soo baxay waananu ku taageersannahay musharaxnimada madaxweynaha shanta sanne ee dambe waananu ku taageeri doonaa bismillaahi kariim sida ay salaadiinta kaga dhawaajiyeen hiil iyo hobo waa la garab taagannahay adigoo kolkii ololaha lagu jira aad ku soo fuuli doonto kulmiye madaxnimadiisa adigoo guddoomiye xisbi uuna gabiilay adigoo ololaha ku jira ninkii ku yidhi baan ahaa may guddoomiye ma hide madaxweynaa tahay maanta waxa kaa xiga labaatan cisho ninkii ku yidhaannahay maantana waxaanu ku leenahay waa shanta sannadoodna dhammaan kugu soo dhowaynaynaa oaan kugu soo dhowaynaynaa dadkana waxaanu u sheegaynaa nabadgelyadu waa naftaada ee naanida ha jabin baa la yidhi waa nabadgelyada eelashada waxaan leeyahay madaxweynaha maanta dalka haya inta dhabarka lagu sido ee aan waxba garanayn uun baan farsa dhiiban maalintii hore sida aanu maalintii hore u dhiiban aanu maantana u dhiibanayna saddex masaloon ku dooranay saddexdiiba maanta waanu haynaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa mujaahid ugu daaweynaa mujaahidiinta waa aqoon-yahan waanu ku dooranay waxqabad iyo ayni waanu ku dooranay saddexdaba waanu haynaa balaayo mooye wax naga maqani maanta ma jiro maantana waanu ugu celinaynaa shanta sannadood ee soo socdana waanu ugu celinaynaa bal dalka dhalaalkiisa eega bal daaraha dhaadheer eega ballaamiyada eega bal dalka sidaa u eega cadow wuu ka naxayaa gacalkuna wuu ku farxayaa waxqabad baa loo baahanya nimba wuxuu soo dhigtuu leey madaxweyne hay hay hay baanu leenay ciidanka la dagaalanka argagixisida loo yaqaana aaraaryuuda ayaa goor hore oo saaka ah waxa ay la wareegeen xarunta xawaalada jubba ee ku taalay caasimada somalilan ee hargeysa waxaa gabi ahaanba joogsaday howlihii maalinlaha ahaa ee xawaaladan u fidi jirtay bulshada sidoo kalena waxay ciidanku diideen inay dadku galaan xawaalada jubba halka sidoo kalena ay hor joogsadeen dadkii ku jiray gudaha xarunta in ay dibadda uga soo baxaan dadka ku dhaqan caasimada somalilan ee hargeysa ayay la yaab ku noqotay tallaabadan ay ciidamada aararyuda kula wareegeen xawaalada jubba ilaa haddana lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa ujeedada loo xanibay howl maalmeedkii iyo shaqaalihii xawaaladaasi laakiin warar hoose oo ay helayso shabakada wararka caalamiga qurbajog dotcom ayaa sheegaya in uu soo galay tuhun ah in qaar ka tirsan dadkii qarxiyey dhowaan caasimada dalka jamhuuriyadda jabuuti ee jabuuti la sheegayo in ay ka sarifteen lacago xawaaladani waxaa kaloo ay wararka ay shabakadu helaysaa sheegayaan in goor hore oo saaka ah xabsiga loo taxaabay khasnajigii xawaaladaasi ee magaalada hargeysa laamaha ammaanka somalilan ayaan ilaa hadda si rasmi ah uga hadlin dacdadan ugubka ah ee maanta lagu arkay caasimada somalilan ee hargeysa gaar ahaana xanibaada la saaray xawaalada lacagaha gudbisa ee jubba wafdi ka socda xukuumadda federaaliga soomaaliya ayaa maanta waxay booqasho ku tageen magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose halkaasoo lagu soo dhaweeyey waftigan waxaa horkacaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowlada federaaliga soomaaliya cabdilaahi goodax bare waxaana kuwa herinaya safarkiisa wasiirka gaashaandhigga jenaraal maxamed sheekh xaamuud xildhibaano iyo dadka deegaanka wasiirada ayaa waxa ay maanta kulamo kala duwan ay magaalada marka ee xarunta gobolka jubbada hoose kula yeesheen odayaasha iyo waxgaradka berihii dhowaan ku dagaalamayay xarunta shabeellada hoose ee magaalada marka iyo deegaanada ku xeeran wasiirka arrimaha gudaha oo warbaahinta la hadlaya ayaa ku waramay in ay ka shaqaynayaan sidii ay iskugu soo dhowi lahaayeen beelaha wadadega magaalada marka wasiirku wuxuu intaas raaciyey in xalku uu ku iman karo oo keliya iyada oo dadka soomaaliyeed sida hadalka u dhagay ay gartaan inay walaala yihiin kana fogaadaan xaqiga iyo xasiilnimada dhexdooda si looga gudbo dagaalada haatan jira ugu dambayntiina wararka laga soo gaadhaya magaalada bulaburde ee gobolka hiiraan ayaa sheegaya in maanta uu halkaasi ka dhacay qarax miino qaraxan ayaa wararku tilmaamaya in lala eegtay koloyo ciidamo ka tirsan kuwa amisom ee ka howlgala soomaaliya gaar ahaana kuwa jabuuti waxaana lagu soo beegay qaraxan oo lagu sheegay inay ahayd miinada wadada dhinaceeda la dhigo xilli ay halkaasi kasoo degaysay diyaarad sahay u siday ciidamada reer jabuuti ee ku sugan magaalada buuraburde ee gobolka hiiraan ibraahim bakdaadi oo ka mid a saraakiisha ciidamada jabuuti ayaa warbaahinta u sheegay in dhowr askari kaga dhaawacmay sida uu hadalka u dhigay isagoo intaas raaciya askartii ay waxyeeladu ka soo gaadhayna ay dib u soo saareen diyaaradda ciidamada sahayda u siday tan iyo markii ay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jabuuti oo iskarabsanaya ay la wareegeen magaalada buulaburde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa magaalada soo food saartay macaluul iyo saxir kii cuntada oo irka isku shareeray kadib markii ay magaalada go'doomiyeen xoogaga al-shabaab ee dagaalka ka wada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya akhyaarta qiimaha ee hawada nagala xidhiidha ay guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa war wixii dad iyo dibadda aan idinka haynay warkan warka xiga waxaan idin leeyahay
قد عذبت